جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda shiicada iiraan ayaa bixisay jawaabtii ugu horreysay iyadoona gantaallo ku weerartay deegaanada xoogga lagu dejiyay dadka yuhuudda xilli yuhuudda maalintii labaad ay weerar ka geysanaysa iiraan askar ka tirsaneyd maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada moqokori dowladda turkiga ayaa sheegtay inay soo afmeertay sahmintii ay ka waday shidaalka soomaaliya oo ay doonaysa inay boobto mu'asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday xarunta mu'asasada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe taa'ib muddo ku dhowaad toban sana ka tirsanaa maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa subax sabti ah siddeed iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda shiicada iiraan ayaa bixisay jawaabtii ugu horreysay iyadoona gantaallo ku weerartay deegaanada xoogga lagu dejiyay dadka yuhuudda xilli yuhuuddu maalintii labaad ay weerar ka geysanaysa iiraan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya kadib weeraro ballaaran oo ciidamada yuhuudda ay ka bilaabeen gudaha waddanka iiraan laguna laayay saraakiishii ugu sarraysay ee ciidanka shiicada ayay jawaabtii ugu horreysay bixisay xukuumadda tehraan taasi oo beegsatay deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka yuhuudda ah indhaha caalamka oo ku sii jeeda iiraan ayaa mar qura u weecday talaabiib iyo magaalooyinka kale ee yuhuudda xoogga ay ku haystaan waxaana baraha bulshada qabsaday sawiro iyo muuqaalo ka imaanaya bartamaha talaabiib oo muujinaya burburka ballaaran ee ka dhashay duqeymaha iiraan ciidanka cirka ee dowladda shiicada iiraan ayaa duqeymo dhanka cirka ah oo ay u adeegsanayaan gantaalo culus xalay ku bilaabay deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka sahaynada oo ay ugu horeyso magaalada talaabiib sawaariikhda iiraan ayaa beegsatay talaabiib waxayna ku hobteen guryo la degan yahay iyo goobo la dhigto gaadiidka waxayna taasi dhalisay burbur aad u baaxad weyn oo gaaray sahayanada waxayna gantaaladu is haystaan magaalooyinka kala duwan ee yahuudda xoogga lagu dejiyey tirakoobyo soo baxay ayaa xaqiijinaya in khasaaraha ugu xoogan ee soo gaaray yahuudda uu yahay dhanka maaliyadda waxaana dhimashada lagu sheegay saddex xubnood oo sahayno ah oo mid ka mid a lagu dilay gantaal ku dhacay bartamaha deegaanada yuhuudda xoogga ay ku haystaan dhaawacyada ayaa aad u badan muuqaalo la baahiyey ayaana muujinaya dadka sahayanada ah ee dhaawacmay oo gaadiidka gurmudka deg dega u daabulayaan xarumaha caafimaad ee dhulka hoostiisa ka dhisan iiraan waxay sheegtay inay soo diri doonto dufacaad cusub oo sawaariikh ah beegsanna doonto saldhigyada ciidan difaaca hawada maamulka yuhuudda ayaa ku guuldaraysta inuu qabto gantaalada iiraan dhanka kale waxay ciidanka yahuuddu aroornimadii hore ee saakay mawjado cusub oo weerara ku qaadeen gudaha iiraan warbaahinta yuhuudda waxay sheegtay in la beegsaday oo uu dab ka kacay garoonka mahrabaad ee ku yaalla caasimadda tehraan garoonkan waxaa ku dhacay laba gantaal warbaahinta iiraan waxay sheegtay inay horgelisay nidaamkeeda difaaca hawada wariyaal ku sugan iiraan ayaa soo sheegay in qaraxyo laga maqlay meelo kala duwan oo caasimadda ah maamulka duulista hawada ee iiraan ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in la xirayo hawada iiraan ilaa labada duhurnimo wakhtiga maxalliga ah ee dalkaasi iiraan ayaa weerarada maamulka yahuudda ku weysay hoggaankeedii ugu sarreeyey ee dhanka ciidanka waxaana lagu burburiyey xarumo muhiim ah falanqeeyayaashu waxay sheegeen in weerarkan uu qaadan doono maalmo dheeraad ah mahadsanid bashiir askar ka tirsaneyd maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allah howlgal qorshaysan oo shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan howlgalkan oo ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyey ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka muura ariha oo dhowaan ay dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waxaana weerarkan shalay ka dhacay duleedka deegaankaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah inta la xaqiijiyey waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen afar askari oo murtadiin ah oo cadowga meydadkooda goobta uga carareen halka lagu dhaawacay labo kale maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu dilay howlgalkan waxaa ka mid ah cabdulaahi cali raage raafey iyo maxamed cusmaan dhicisow sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkan waxay kale yihiin shuuriye beenle iyo muuse yuusuf bururey waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkan kusoo qaniimeysteen qori r b g ah iyo mid kale oo eeka afartan iyo toddoba ah weerarada barakaysan ee lagu ciribtirayo maleeshiyada murtadiinta ayaa kusii fidaya deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan waxaana toddobaadyadii aynu soo dhaafnay deegaano hoostaga degmada moqokori ka dhacay dagaallo dhegta dhiigga loo daray maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid cabdiqani dowladda turkiga ayaa sheegtay inay soo afmeertay sahmintii ay ka waday shidaalka soomaaliya oo ay doonaysa inay boobto warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abowshayiba wasaaradda tamarta ee dalka turkiga ayaa sheegtay in markab ka mid ah maraakiibteeda oo sahmeyn shidaal ka waday biyaha soomaaliya uu soo gebagabeeyey howlihii uu u joogay soomaaliya war ka soo baxay dowladda daaquudka turkiga ayaa lagu sheegay in markabkaasi uu sameeyey sahmeyn saddex dhinac ah oo ku aadan shidaalka soomaaliya oo ay doonayso dowladda turkiga inay boobto markabkan turkiga ayaa soomaaliya yimid shan iyo labaatankii oktoobar labada kun afar iyo labaatankii isagoo gogol xaar u ahaa inuu turkiga boobo shidaalka ku jira badda soomaaliya bishii julaay sanadkii labada kun afar iyo labaatankii kooxda ridada soomaaliya ayaa dowladda turkiga u saxiixday heshiis xaaraan ah oo turkiga lagu gacangeliyey shidaalka iyo khayraadka soomaaliya kaasoo si weyn ay uga soo horjeesteen bulshada soomaaliyeed turkiga ayaa sheegay in markabkooda uu shan iyo tobanka bisha juun ka ama bixi doono xeebta muqdisho oo uu ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona xaflad uu turkiga ku qabtay gudaha markabkaasi taagan xeebaha muqdisho uu ka qaybgelay xasan gurgurte madaxa kooxda eridada soomaaliya mahadsanid abowshayiba mu'asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday xarunta mu'asasada ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya mu'asasada tacliimiga ah ee almanaar ayaa dhowaan qabatay xaflada lagu maamuusayey arday xifdisay qur-aanka kariimka kuwa dhammaystay qur-aanka iyo qayb kale oo iyagana dhammaysatay akhrinta iyo qoraalka kadib xaflad ka dhacday madarasada oo ku taalla magaalada jilib xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda mu'asasada almanaar sheekh jaamac cabdisalaan ayaa xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed barashada qur-aanka kariimka ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaalaa xafladdan iyadaa qiimaha badan ee qur-aanka ilaahay ilmaha intaa leeleega soqorada ahi ay ay xifdiyeen oo ku qalinjabiyeen waxa weeye waa nicmo ilaahay loogu mahadiyo iyo horumar weyn oo la gaadhay oo tusinaya inaannu diyaar u nahay diinta ilaahay subxaana wa tacala inaan qaadanno baranno aan kor u qaadno go-aankeedii oo miro dhalay ayaa muuqda waxaana ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u rafcinayna kitaabkiisa inuu noo rafcin doono korna yeeli doono siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha la yarfacu bi hada diina aqwaaman wa yadcu bihi aakhariin marka qur-aankani innagu ayuu qiimo iyo sharaf inoo yahay innagu nolol inoo yahay innagu ayuu ina noolaynaya ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa culuumta ay ku bartaan mu'asasada almanaar
تضرب العلم وتنشر بيانه أنا أثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حيلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة درست المعاني وحاذيتها فزانت حياتي وجاد العمل منارة حلمي ودار الأمل بها نلت سعي وفوزي اكتمل maamulka mu'asasada almanaar ayaa ka warramay ujeeddada xafladda iyo tirada ardayda loo qabtay dhammaantiinna waxaan ilaahay idinka baryayaa in miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro tallaabadii aad soo qaadeen antaa ka gadaal mu'asasada almanaar waa mu- mu'asase waxbarashadeed waxaa kale jirta munaasabadan hadda aanu joogno waxaa isugu jirtaa sidaa oo hore loo sheegay ee qalinjibin oo qur-aanka arda ka mid ah oo gabdholey ah oo qur-aankii ay dhammeeyeen iyo qaar xifdiyey qur-aanka xifdiyey iyo qaar alqiraa'a walkitaaba ka soo qalinjibisay iyo macad alculuum sharci lilbanaat macad oo lagu baranayo culuum sharciga oo gabdho keliya ah na waxay soo dhammeeyeen ee, asana diraasiya aluula ayay soo dhammeeyeen munaasabadda marka maanta aanu taagannahay afartaas qiibood ayay isugu jirtaa kama marnin odayaasha dhaqanka oo bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee mu'asasada almanaar waxaan kaloo mahadcelinayaa ardada soo qalinjebisay akhriska iyo qoraalka iyo xifdintaba idinkana ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkii aad bixiseen waad dadaasheen alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ulul albaab aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat mu'asasada almanaar ayaa horey u soo saartay arday wax ka bartay mu'asasada iyadoona maamulka mu'asasada uu sheegay inuu qabanayo arday cusub oo doonaya waxbarashada mu'asasada qaybaheeda kala duwan mahadsanid cusmaan ugu dambeyntiina taa'ib muddo ku dhowaad toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay guduudow cabdi cusmaan waa taa'ib konton iyo shan sano jir ah muddo sagaal sano ahna ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashahadaladhirhka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenkan markii uu soo gaaray degmada buula fullaay markii toobada loo qabtay kadib ayaa wareysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga andalus guduudu cabdi waxa uu kaga hadlay qaabkii oo ugu biiray cadowga muddadii uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay isagoona ugu dambeyn baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay ee cadowga allaah guudow cabdi cismaan
guudow cabdismaan ah,
ciidankee aad ka tirsaneed ciidanka da- joogo degmada degmada qoryooli maya maya maya ma wanaagsano dad mooriyaan iyo islaamka ilaamada muslimka dhacayo rafaad adduunyo aad dad aadee ma ah ilaahay muslimka ka qabto Ay, dhibaatada ay dadka shacabka u geysteen maxaa ka mid ah oo aad aad goobjoog u ahayd waxaa kamid ah baabuurtii bajaajyo ma- magaalada soo galaaye toban meelood isbaar lagu qaataa Haye, toban magaalada dhexdeeda magaala dhexdeeda Haye, ko geeska ugu soo qaadanaa haye, waa soo gudbaa kan kala dhexda isteega waa ka qaadanaa koona gudah haye.
dhibkaasa shaabku haya dhibkaas dhibkaasa wax ay dil geysteen ma jiraan dil waa jira le marmar amal waa ayaga xabaabad isku ridaayeen dad shacabka ku dhexeey ayaga dhexdooda ayaga dhexdooda Haye.
magaalo dhexe hataa dagaal ka dheer shacabka ridmeen dhibkaas ma la sheegaayo ala kulli haal ana hadda ilaahay igu soo waafajiyey anaka anaga waa fikiri qodob of- of weynaan ahay in eh, gaalaas aan kusoo dhex baxo oo islaamka aan aan kusoo biiro aan go-aan kasoo qaatay alxamdulilah si wanaag si aad wanaagsana liigu soo dhaweeyey si aad aad ahna liigu soo dhaweeyey jazakallah waxa uu baaqayaa dadka walaalihiina dhibkaas inay kasoo baxaan ay islaamiyiinta ay soo dhiibaan ay faadkaas dhibkaas qarbeelkaas inay kasoo baxaan aan u fara fariistaas ujeedinaa taa'ibkan lagu soo bandhigay xarunta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ee degmada buulafulay ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay duleedka degmada qansax dheere uu kusoo bandhigay laba askari oo taa'ibiinna kuwaasoo horey ooga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ee shahadladiriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed warkii oo saaka oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu